Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah barsaabka xogeenka kisii oo maanta xilkiisa loo dhaariyey wararka soomaaliyana waxaa idinkugu haynaa dowladda soomaaliya oo sheegtay in maanta al-shabaab ah laga dilay siddeetan qof iyo soddon iyo sagaal qof oo lagu dilay bariga magaalada kaanyunis ee marinka khaza intaasina waa qodobada warka xilligan ugu doorkaroon waa dohornimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaiy labaatanka bisha toddobaad ee sanadka labada kun afariy labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaleo dhammaystiran waxaa maanta xilka barsaabka xogeenka ismaamulka kisii loo dhaariyey elija obebo mister obebo ayaa soo noqday guddoomiyihii guddiga adeega dadweynaha ee kisii kursiga guddoomiye ku-xigeenka dowlad deegaanka kisii ayaa bannaanaaday horaantii sanadkan kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey robert monda bishii labaad ee sanadkan ayay ahayd markii wakiilada kisii ay xilka qaadis ku sameeyeen barsaab ku-xigeenkii dowlad deegaankaasi doctor robert monda oo lagu eedeeyey laaluush qaadasho ku-xadgudubka dastuurka iyo inuu awooddiisa xafiiseed ku tagrifalay waxaa go-aanka wakiilada xilligaasi ayiday aqalka sare ee dalka guddoomiyaha ismaamulka kisii simba arati ayaa bishii saddexaad ee sanadkan ku-xigeenkiisa u magacaabay elija obebo oo maanta jegadaasi loo dhaariyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga oo d m ee ismaamulka mombasa ayaa soo dhoweeyey shuruudaha uu hogaamiyaha isbaysiga mucaaradka azimiyo laomoja on kenya raila odinga ku xiray wadahadallada uu la yeelanaya madaxweynaha waxay siyaasiyiintani sheegeen in lagama maarmaan tahay in magdhow la siiyo qoysaska dadkii ku dhintay dibadbaxyada waxay sidoo kale madaxweyne william ruuto ugu baaqeen inuu qaybta labaad ee gulihiisa wasiirada ku soo daro shakhsiyaada dhalasho ahaan ka soo jeedo ismaamulka mombasa siyaasiyiintan oo ay ka mid tahay miishin boko oo baarlamaanka ku matasha shacabka deegaanka likoni senatarka ismaamulka mombasa maxamed faki iyo afayeenka golaha hoose dowla deegaankaasi aharubi khatari ayaa dareenkooda sida tan u muujiyey hata wakati wa rijimu ya nyuma watu walivyokuwa wananyanyaswa na mambo mengi, alikuwa anasimama na wananchi na anasimama kidete. Kwa hivyo viongozi kama wale ambao ni viongozi wakakamavu, Kwa hiyo sisi kama watu wa pwani ni lazima tupiganie haki yetu, haki zetu za mashamba tuzipiganie, kwa sababu hivi sasa ndio wakati wa watu kwenda kwenye mazungumzo, na nakubaliana na yale maazimio tulisema juzi kule kwa ODM kwamba watu wazungumze zile tabu ambazo tuko nazo katika Kenya, tuweze kuzizungumza na kuweza kuzitatua, kwa sababu bila ya kutatua matatizo haya, matatizo yataendelea yakirudi kila mwaka.
Tumeona rais ameweza kuchagua wale mawaziri kumi na moja, lakini tukiangalia tumesikia pale rais akisema kutakuwa na serikali ambayo italeta watu wote pamoja, lakini wale mawaziri kumi na moja sijaona hata mtu mmoja kutoka Coast. Tunamwambia rais, tunakuomba kama vile ulivyoongea, umesema utaleta watu pamoja, ulete watu pamoja. Sisi kama watu wa Coast pia tunataka kuona mmoja wetu pale ama wawili ama watatu wako pale ndani.
watu wazungumze, na watu wakiwa wamezungumza, kama kuna ugavi wa vyeo, lazima watu wa Mombasa tuwe mstari wa mbele, kwa sababu sisi watu wa Mombasa tumepigana sana, tumekuwa kidete sana, hata katika ODM, katika Azimio. Kwa hivyo sisi lazima watu wa Mombasa tuweze kufikiriwa.
wasaaradda caafimaadka ismaamulka kiambu ayaa nadiifiyey aaggii ay ku daadatay kiimikada sunta ee loo yaqaana sodium kadib markii gaari xamuul ah uu shil ku galay deegaanka rironi ee ismaamulka kiambu baabuurka xamuulka ee rogmade ayaa la sheegay inuu siday walxo sun oo halis ah iyadoona walaa xoogan laga muujinaya in ay waxyeelo ka dhashtaan kadib markii dadka deegaanka ay boobeen wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in dhowr haamood oo ay ku jirtay kiimikada ay weli ku maqan tahay gacanta dadweynaha halka kuwa qaarkooda saaka la helay wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in ilaa iyo haatan aan la soo tebin kiis la xiriirta dhacdadan oo uu qof saameyn ku yeeshay dadweynaha ayaana laga codsaday in ay soo wareejiyaan kiimikooyinka sunta ee halista kuwaasoo laga cabsi qabo in ay saameyn ku yeelato dadka deegaanka suntan ayaa la sheegay in si deg deg ay waxyeelayn karto qof bini'aadam haddii aan laga taxadarin wararka inaga soo gaaraya ismaamulka kirinyaga ayaa sheegaya in waxbarashada iskuul ku yaala dowla deegaankaasi uu hakad ku yimid kadib markii nin wardiye ahaa meydkiisa la helay taliyaha booliiska kirinyaga kijugu johnson wajira ayaa sheegay in wardiyaha meydkiisa laga helay dugsiga hoose dhexe ee mburi dadka deegaanka ayaa sheegay in ardayda iskuulkaasi ee qaylo dhaan ka timid kuwaasoo saaka soo wargeliyey dhanka kale booliiska ayaana sheegay inay baarayaan arrintani si loo xaqiijiyo sababta ka dambeysay iyo dil sababta ka dambeysay dilka iyo soo qabashada dadkii ku lugta lahaa warar hordhac ah ayaana sheegaya in laga yaabo in wardiyaha la dilay habeennimadii sabtida kadibna meydkiisa lagu tuuray mid ka mid a fasalada kooxda dilku geysatay oo aan heybtooda la garan ayaa horay usii qaatay moos ku beernaa iskuulkaasi meydka wardiyaha oo toddobaatan iyo afar sano jir ah ayaa la geeyey qolka meydadka la dhiga cisbitaalka magaalada kirogoya booliiska magaalada eldored ayaana gacanta ku dhigay konton iyo sagaal mooto iyo soddon iyo shan motoora oo laga xaday howlwadeennada mootoleyda ee dowla deegaanka wasin geeshu iyo ismaamulada u dhow isagoo saxaafadda kula hadlayay saldhigga dhexe ee magaalada eldoret taliyaha booliiska ee ismaamulka wasin geeshu benjamin muwanthi ayaa sheegay in mootooyinka lagu qabtay garaashyada ee kabsooya kadib markay ka war heleen xubno ka tirsan dadweynaha muwanthi ayaa sheegay in afar tuhumane la xiray oo uu ku jiro mulkiilihii garashka iyo hal qof oo looga shakisan yahay inuu tuug yahay waxaana lagu wadaa in maxkamadda ee la soo taago
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
haatanna wararkii ugu dambeeyey dalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya war saxaafadeed ka soo saartay howlgalkii saaka laga fuliyey deegaano ka mid ah maamulka jubbaland ayay ku sheegteen in ka badan siddeetan al-shabaab ah oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyada lagu dilay howlgal ka hortag ah oo ay ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay ka sameeyeen deegaanada buulaxaaji baarsanguuni iyo harboole ee gobolka jubbada hoose howlgalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii maleeshiyaadka al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisiimo ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo daraawiishta jubbaland ay ku lahaayeen deegaanadaas balse ciidanka ayaa sheegay inay u diyaarsanaayeen ka hortagga weerar walba oo al-shabaab ee ka dhan ah ciidamadan ayaa howlgalkan ee sheegay inay ku furteen hub aada u fara badan oo ay wateen al-shabaab kuwaasi oo ay ka mid yihiin qoriyaha r b g b k m a k iyo kuwa kale sida lagu soo bandhigay muuqaal ay baahisay warbaahinta qaranka ee soomaaliya ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada jubbaland ayaa sheegay in weli lagu raad joogo maleeshiyaada farakutirisa oo isku dayaya inay naftooda la baxsadaan siday hadalka u dhigeen dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa shacabka iyo saaxiibada caalamka waxay ka dhawaajiyeen inay ka go-an tahay ciribtirka kooxda al-shabaab waxa ayna intaasi ku dareen in kooxdaasi ay duulaan ku yihiin dalka dadka iyo diinta dhankiisa wasiirka amniga maamulka jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal ayaana faahfaahin dheeraada ka bixiyey weerarkii saakay ciidamada sheegeen in ay ka hortageen
saakay khawaariijta oo baryahanba aan ogeyn inay meel un geli doonaan oo diyaargaroobi doonaan diyaargaroobahayey saaka waxay weerar ku soo qaadeen bulaxaaji harboole meesha layidhaha bibi aagagaasay waxay ku soo qaadeen weerar ilaahay falligii intin waa lagu jabiyey ay weerarka ku soo qaadeen howlgalkan oo magaciisa la yidhaahdo hiilka shacabka iyo jabka khawaariijta loo bixiyey haddii howlgalka markii horeba waa lagu jiray oo wuu socday oo maxaanku dhaha laakiin baryahan oo dhan abaabul bay wadeen abaabulkiina saaka goobahaasay weeraro ku soo qaadeen goobihiina waa lagu jabiyey laakiin waxaan idiin sheegayaa in dagaalka uusan joogsanaynin uu soconayo aan khawaariij ka sifaynayno dowlad goboleedka jubbaland soomaaliya oo dhanna laga sifayn doono dadka shacabka soomaaliyeedna ay soo jeesteen inay khawaariij iska sifeeyaan waxaan u hambalyeynayaa eh, ciidamada geesiyaalka ah ee qalabka sida ee soomaaliyeed ama ha noqdeeno kuwa qaranka ama ha noqdeeno kuwa dowlad goboleedka oo saakayto runtii cashir lama iloobaan ah aan la iloobi karin siiyey khawaariij wixii ay ku talagaleen na beenteeyey oo waa been waxbana nagama qaadi kartaan yiri qaraxyada ay sameeyeen afar baabuur weeyo afarta baabuurna waxa khasaare oo ay geysteen ma jiraan buulo xaaji laba lagu qarxiyey eh, muxuu ahaayey oo ciidankaa qarxiyey labadiba ayagoon soo gaarin laba kalena eriyada waqooyiga dhinaca harboole iyo biirbi wan iyo eh, biirbi iyaa lagu qarxiyey oo midna eh, wuu qarxay kii kalena haddaba meeshii buu yaallaa godkiibuu ku dhacay mana qarxin laakiin waxaan filayaa ciidankaa qarxin doono siday noo sheegeen ciidanka
madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudlaawe ayaa gelinka dambe ee shalay mashaariic horumarineed ee ka dhagax dhigay magaalada masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uuna bulshada halkaasi ku nool oo uga mahad celiyey sida ay u soo dhoweeyeen isagoona sidoo kale ka warbixiyey mashaariicdii ay u tageen magaalada masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kale dadka deegaanka ayuuna ugu baaqay inay ku dadaalaan ammaanka mahad celinayaa soo dhowayntiinna aan loo kala helin yar iyo weyn ee saaka ilaa saacaan oo qorraxdii dhacda aad bannaanka u taagan tihiin waxaan idinlaa waa mahadsantihiin allahna idin sharfo waxaan aad ugu faraxsanahay degmadan booqashooyin aan ku imiday dibu xurayntii aan ku imiday dadka ku sugnay xilligaas iyo haddoo galabta waa kala duwan yihiin ilaahay ama haddaas iska leh ee annaga safarkayn aniga wafdigayla socdo dhowr qodob oo ka koobnaay qodobka koowaad wuxuu ahaay mashaariic loogu talagalay dowladda hirshabeelle degmooyinkooda mid la xidhig jaraayo iyo mid la dhagax dhigaayo ayaan maaragtay hawshayna ugu weyn ayay eheeday sidoo kaleentood dalku waa federaale bulshada isdhexgalkeeda iyo dibudhiskii guud ahaan deegaanka in laga shaqeeyo qodobka kalena wuxuu ahaay amniga in laga shaqeeyo amnigaad maanta haysatiin wuxuu ku yimid oo waad ogtihiin dad badan oo qaaliyahood jeceshiin aad ku weyseen dagaalkii guud ahaan ummadda hirshabeelle waa u mahad celinaya gaar ahaanna degmada aan ku suganahay dadaalkii aad ka geysateen ee cadowga haddaad degmadiinni ka xurayseen aadan uga herinna deegaanadiinna ee aad daba kacdeen ee ilaa waagana aad difaac ugu jirtiin deegaanno kaleoo ka mid ah dowladda hirshabeelle waa idinkaga mahad celinaya aad iyo aad aad u mahadsantihiin xorriyad kasta iyo horumar kasta ee ummadu ku nooshahay naf iyo maalay u hureen waxaan qura- waxaan qirayaa deegaankaa nabadda ka jirto ee aad ku naaloohaysiin naf iyo maal aad ku weyseen intii dhimatana alla u naxariistaan leenna intii ku dhaawacantana allah caafiyo inta xooloodii ku weysan ilaahay beddel khayr haa siiyo runtu waa idiin mahad celinayaa dadaalkiinna degmada cali guduud mashaariicdan u wadno haddaan hal iyo laba dhaho waxaa ka mid a xafiismankii degmada maamulka degmada oo ku shaqay lahay sidoo kale waxaa ka mid a saldhiggii sidoo kale waan ogaa dadka deegaankan waa xoolo dhaqatee xarun weyn oo xoolaha lagu lagu daaweeyo ayaa ka mid a sidoo kale xeebna waad leedihiin oo baddiyaa idin saaran waa ogahay deegaankan xarun weyn oo kalluumaysiga iyadana loogu talagalana waa laga dhisaa haddii ilaahay raalli ka noqdo horayna waxaad og tihiin in looga hirgeliyey nalkii cadceedda ku shaqaynayo soolarka ahay runtu mashaariicdu waa isdaba taallaa ku dadaala ku dadaala nabadgelyada ku dadaala isla jirka dadka ahalka ee diriskaa guud ahaan ha lagu dadaalo runtu waa uga mahad celinaa dadka deegaankan ummaddu markay ku safrayso way ammaanaan nabadgelyan ku marnaa ha yidhaahiin waa idinkaga mahad celinaa yar iyo weyn sidaad u leedihiin haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka ugu yaraan soddon iyo sagaal falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay tobnaan kalena waa lagu dhaawacay kadib markii uu bilowday weerar cusub oo israa'iil ay ku qaaday bariga qaaniyunis ee maanta weerarada cirka ah iyo madaafiicda israa'iil ayaa imaanaya daqiiqada kadib markii militariga israa'iil uu amray in dadka la daadgureeyo taasi oo difaaca shacabka falastiiniyiinta ee khaza uu sheegay inay saameeyeen in ka badan afar boqol oo kun oo qofa hafayeenka aqalka madaxtooyada ee dalka heer ruushka dmitri beskov ayaa sheegay inaysan la yaab ku ahayn dowladda ruushka in kamala haris ay tahay musharaxa xilka madaxtinimada oo u soo xeshay joy biden kadib markii xalay uu shaaciyey inuusan u tartamayn xilka madaxtinimada ee dalka maraykanka doorashada ee dhammaadka ee sanadkan biskof waxa uu intaasi ku daray in siyaasadda maraykanka aanay mudnaan u lahayn moscow taasi oo diiradda saaraysa sidii loo gaari lahaa yoolalka waxauu madaxweyne valadimir putin ugu yeeray howlgalka militari ee gaarka ah ee ukrain intaasina waxaynooga dhan warkii duurnimoay kala socoteen idaacadda ista ifm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisuna yahay waa w w w stfm c o k e warka duurnimo waxaa idiin soo saara idinla socodsiinaya sidoo kale idin farsameynaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhammaantiina door wanaagsan nabadgelyo